gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilowa ka dhagax dhigay toddoba waddo oo inta looga islamarkaana xarigga ka jiray tiro la mid ah oo ay dhismihiisu iska kaashadeen maamulka degmada ganacsatada iyo bulshada degmada hilowa duqa magaalada muqdisho ayaa bogaadiyey iskaashiga bulsho ee lagu dhisayo waddooyinka xaafadaha ee suuqa xoolaha taas oo muhiim u ah bilicda ganacsiga iyo horumarka degmada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sidoo kale xuseen maamulka gobolka banaadir uu dib u dhis ka sameyn doono waddooyinka laamiga ah ee mara degmada hilowa gaar ahaan kuwa burbursan wuxuuna bulshada ugu baaqay in ay door muhiim ah ka qaataan qorshaha horumarinta caasimadda mashaariicdii lagu dhisay toddobada jid ee interlooga ah iyo kuwa hadda maaragtay aan dhagax dhigna ee toddobada kale ah haddii la yidhaahdo qaybtaad ka qaadan doontaan waan idin mahad celinayaa shacabka degmada hiliwaa waxa uu ku astaysan yahay shacab mar walba qeyb weyn ka ah horumarka caasimadda ay sameynayso waxaan ku raacsanahay guddoomiye ku-xigeenkii inaad aan ogahay inaad kaalin weyn ka qaadateen arrinta maaragtay dimuqraadiyiinta maamulka magaalada iyo isdiiwaangelinta oo degmadan iyo degmooyinka number one uga jira ay tahay arrinta isdiiwaangelinta inaad isku diiwaangelisaan si aad uga qayb qaadataan doorashooyinka tooska waddanka ka dhici doono heer gobol iyo heer qaran waa xaq aad idinka leedihiin waana xukunka oo idinka laidin soo dhaweynayo arrintaasna waa ajende qaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne dal xureey markaan dowladda hoose xamar waxay u taagan tahay mar walba inay idinka idii adeegto inay maaragtay ka shaqayso dhammaan adeeg adeegyada ay u baahan tahay bulshada hadday ahleed waxbarasho caafimaad iyo dib u dhiska wadooyinka dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha qaybtaana waa qayb ka mid ah waan ku faraxsanahay inay arrintan iska gaashadeen degmada iyo shacabka degmada ganacsatada si gaaraan ugu mahad celinayaa haddii la yidhaahdo waddadan aan maanta xarigga ka jarnay waxaa la yidhaahdaa waddada fadhisan fadhisan waxay wakiil ka tahay todoba waddo oo oo maaragtay dhismeeda dhamaystirmeen insha allahu tacaala waddooyinka kale ee ku yaala degmadan ee laamiyada ahaa ee burburana haddii la dib ayaa loo dhisi doonaa mid aada codsateen oo soosna insha allahu tacala dib u dhiskeeda dowladda hoose diyaar bay idinla tahay adinkana